ku-xigeenka safiirka mareykanka robert wood ee qaramada midoobey ayaa u sheegay golaha ammaanka in haddii ay rabaan in ay horumar ka sameeyaan soo afjarista dagaalka sokeeye ee yemen ay si wada jir ah iiraan ugu cambaareeyaan doorka ay ku leedahay xasilooni darada yemen iyadoo lagu adkeynayo in aysan ku dhuuman karin dhabarka xuutiyiinta waxa uu sheegay inay jiraan cadeymo badan oo muujinaya in iiraan ay xuutiyiinta siinayso hub casri ah oo ay ku jiraan gantaalada balistiga iyo kuwa kuruuska taasoo xadgudub ku ah cunaqabateynta qaramada midoobay si loo caddeeya buu yiri walaaca golaha ee ku saabsan xadgudubyada joogtada ah ee cunaqabateynta hubka waa in aanu sameynaa wax badan si aan u xoojino fulinta iyo ka hortaga cunaqabateynta xuutiyiinta ayaa sheegay in weeraradooda ay ku qaadayaan maraakiibta maraya badda cas iyo gacanka cadmeed ay uga dan leeyihiin inay israa'il ku cadaadiyaan inay soo afjaraan dagaalka ay kula jiraan xamaas ee khaza kaasoo ay ku dhinteen in ka badan soddon iyo shan kun oo qof oo falastiiniyiin ah sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka khaza dagaalka ayaa bilowday kadib markii dagaalyahano ka tirsan xamaas ay weerar ku qaadeen israa'il toddobadii oktoobar halkaasi oo ay ku dileen kun iyo laba boqol oo qof laba boqol iyo konton kalena ay qafaasheen sida israa'il ay diiwaan gelisay xuutiyiinta ayaa in ka badan konton weerar ku qaaday maraakiibta martabadda cas halka markabna ay qabsadeen mid kalena ay quusiyeen tan iyo bishii nofembar sida ay sheegeen maamulka badaha maraykanka dabayaaqadii bishii hore weerarada xuutiyiinta ayaa hoos u dhacay toddobaadyadii lasoo dhaafay iyadoo maraykanka iyo britain ay duqeymo cirka ah la beegsadeen xuutiyiinta maraakiibta marabadda cas iyo gacanka cadmeed ayaa hoos u dhacay halista badda ka jirta awgeed hannes grandberg ergaga gaarka ah ee qaramada midoobey u qaabilsan yemen ayaa uga digay golaha in colaadu ay sii socoto inkastoo ay hoos u dhaceen buu yiri weerarada lagu hayo maraakiibta ganacsiga iyo kuwa milatariga ee ku sugan badda cas gacanka cadmeed iyo badweynta indiya iyo dhanka kalena inay hoos u dhaceen tirada duqeymaha diyaaradaha maraykanka iyo ingiriiska ee bartilmaameedyada yemen waxa uu tilmaamay in ay ku dhawaaqeen xuutiyiinta inay ballaarin doonaan baaxadda weerarada isagoo arrinkaasina ku tilmaamay daandaansi walaac leh iyadoo lagu jira xaalad markii horeba kacsanayd safiirka ruushka vasili nebensia ayaa golaha u sheegay in ku dhawaaqistii israa'il ee lixdii may ee ahayd inay bilaabayso howlgalkeeda militari ee koonfurta khaza gaar ahaan magaalada rafax halkaasi oo milyan iyo laba boqol oo falastiiniyiina ay usoo doonteen badbaado ay sare u qaadaysa xaaladda sii xumaanaysa ee gobolka shaki kuma jiro buu yiri inay tani saameyn ku yeelan doonto xaaladda biyaha yemen ku xeeran wuxuuna ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo duqeymaha lagu hayo maraakiibta ganacsiga iyo fal kasta oo kale oo carqaladeyn ku ah socodka badaha ayuu raaciyey safiirku wuxuu si xoogan u dhaleeceeyey maraykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka isagoo sheegay in weeraradooda gardarada ah ee yemen ay jebiyeen axdiga qaramada midoobay wuxuu sheegay in ay uga sii dareen xaaladda markii horeba cakirnayd ee ka jirta badda cas dagaalka u dhexeeya xuutiyiinta iyo ciidamada dowladda yemen oo gacan ka helaya isbahaysiga dalalka khaliijka carabta ayaa soo socday tan iyo sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii xuutiyiinta ayaa kasoo firxaday buuraha waxayna qabsadeen inta badan waqooyiga yemen iyo caasimadda dalka sanca waxayna ku qasbeen dowladdii caalamku aqoonsanaa inay u qaxdo dalka sacuudiga tan iyo markaasina in ka badan boqol iyo konton kun oo qof ayaa lagu dilay rabshadaha yemen halka saddex milyanna ay ku barakaceen dagaalada yemen ayaa si weyn hoos ugu dhacay tan iyo bishii abriil labadii kun iyo labaiyo labaatankii markaas oo xabad joojin la gaaray laakiin weli waxaa jira meelo colaaduhu ay kasii jiraan oo dalka oo dhan ah granberg waxa uu xusuusiyey golaha in bishii diseembar xuutiyiinta iyo dowladda yemen ay qaadeen tallaabo geesinimo leh oo horey loogu soconayo si loo gaaro xal nabadeed iyagoo ku heshiiyey ballanqaadyo taxano ah oo bixin doona xabad joojin dalka oo dhan ah hubinta gargaarka bani-aadamnimo ee aadka loogu baahan yahay iyo in la bilaabo hanaan siyaasadeed oo colaada soo afjira si kastaba ha ahaatee madaxa bani-aadamnimada ee qaramada midoobay martin griffits ayaa ka warbixiyey heerka cunayarida ba-an ee dalka oo dhan ah ee aadka u sarreysa taasoo la filaya in ay kasii darto inta lagu guda jiro xilliga ay hoos u dhacayaan dalagyada beeraha laga bilaabo bisha juun griffits ayaa sidoo kale walaac xoogan ka muujiyey daacuun ka dilaacay dalkaasi oo si deg deg ahna uga sii daraya waxa uu soo xigtay warbixinada afartan kun oo qof oo looga shakisan yahay kiisas daacuunka ah iyo in ka badan boqol iyo lixdan dhimasho ah korukac weyn ayaa jira buu yiri tan iyo bishii hore inta badan meelaha ay xuutiyiintu maamulaan ayayna arrintani ka dhacaysaa halkaasi oo boqolaal xaaladood oo cusub laga soo sheegayo maalin kasta